waa muuqaal kooban oo la daaban karo qadar laba daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah kaasoo ay baahisay alkataa'ib al akhbaariya laguna soo bandhigayo qaabka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ula wareegeen deegaanka istaraatiijiga iyo sooman oo ka tirsan gobolka hiiraan muuqaalka ayaad ku arki kartaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gudaha usii gelaya deegaanka sidoo kalena ku sugan buurta caanka ku yahay deegaanka iyo sooman ee wilaayada islaamiga hiiraan mid ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la hadlaya rakaabkii saarnaa gaadiidka ku safrayay waddada kuwaas oo goobta marayay xilligii ay mujaahidiintu la wareegayeen iyo sooman
ilaahay subxaana wa tacaala dadkiina addoomo u dhigan dadka xaqiiqatan waa isgumaystaan ayaga addoomo isku ah mid lacagu dadku ku gumaystaa mid xaaqumbomu dadku ku gumaystaa mid wuxuu ku gumaystaa fikir iyo aqoonu ku gumaystaa ina ka saarno gumaysigaas oo waxaa waye shay cibaadada rabalcaalamiinka aan dadkaan u saarno xaqiiqatan mujaahidiinta intay u sacdiinayaan ay u socdaan ee dhiiggooda gacanka ugu bixinayaan waa intaas waaye shareecada islaamka in laisku maamulo dadka shareecada islaamka ay harsadaan kitaabka ilaahay lagu dhaqmo nabi maxamed iyo asxaabtiisa waxay ahaayeen dadku muslimiinta dad ku jilicsan gaaladana ku ad adag ay ahaayeen sidaasoo kaleente dad walaalahayna maanta waxaan ku kulanay halkan twitter waa kulmi doonaa galooyinka soo socda sanadaha soo socda mar walbaan kulmi doonaa mafaaten iyo waddadii lidinku dhici jiray si amnigaan ku maraysiin mafaaten waddadii lidinku dhici jiray oo gurdaha lagu buugsan jiray baabuurtiina lagu dhibaatayn jiray mooryaanta ii joogtay maanta ka bilaabata wax laydin dhimaa ma laha
مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود
dhowaan ayay ahayd markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab si buuxda ula wareegeen deegaanka iyo sooman ee gobolka hiiraan halkaas oo ay isaga carareen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaankaas
فيه يحيى المسلمين بالشريعة آمنين